walaalayaal nebigu sal alla alay wasalam siduu yidhi bisha araggeeda ku sooma araggeedana ku afura bisha shawaal way sugnaatay araggeedu caalamiyan dowlado badan baa cilaamiyey maxalliyan meelo badan baa laga arkay ay ka mid tahay wajeer south magaalada dhamaanyaalay korkeeda ama baadiyaheeda shan ruux baa ka aragtay uun la hadlay xaqiijiyey magaalada celwaq oo kenya sidoo kale celwaq soomaaliya sidoo kale qaybo kaloo soomaaliya ka mid ah marka maxalliyan iyo caalamiyan intaba bishii waa la arkay way sugan tahay sidaas daraaddeed waa ciid ciidulfitriga weye ilaahay tabaaraka wa tacaala haynaga aqbalo acmaashii aan samaynay allana tabaaraka wa tacaala haynoogu dembi dhaafo sidaasaynu ku ciidaynaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala waxaanan ku tukan doonaa goobihii lagu tukan jiray meeshii dhulkii dhowr meelood baa lagu tukadaa xaafadda ah cid walba meesha u dhow garoonkii soke islii waxaa tujin doona insha allahu tacaala doctor aadan sir calina waxaa tujin doona sheekh jamaaludiin xaaji cismaan imaamka jaamiya mosk bismi illah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbihi waman waalaahu ama bacd assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan dadka iyaga soomaaliyeed ee muslimka meel kastoo joogtaan waxaan rabaa inaan idinku tahniyadeeyo idinku hambaliyeeyo munaasabadda ciidulfitriga ee sanadkan ilaahay ramadaanka nabad noogu soo dhameeyey laba kun labaatan iyo saddexaan ku jirno ama kun afar boqol afartan iyo afar hijriga ah ilahi waxaan ka baryaa subxana watacaala acmaashii soonkii sadaqadii qiyaamkii qur-aankii la akhriyo inuu naga aqbalo soonka inoo dhammaadayna khayrkii iyo cibaadadii iyo wanaaggii aan samaynayn ilaahay nagu sugo inagu xifdiyo ummadda muslimiinta ahna ilahi subxaana watacaala bil khayr qabta iyo hidaayo iyo hanuun iyo toosnaan nabad iyo walaaltinimo ilaahay uu siiyo waxaana dadka ku baraarujinaynaa axkaamtii laga rabay ee sakaatulfitrigii in la bixiyo ciiddii iyo aadaabteedii in la ilaaliyo farxadda ciidda iyo inaan la ysku qasin in dembi iyo lagu ciido ciiddu cibaado weyn baan soo dhammaynay cibaado kalena waan ku khatimaynaa oo marna sadaqa iyo sakaatulfitri ah marna takbiir iyo salaad la tukanayo la isugu imanayo la ducaysanaya ah taa waxay kutusaysaa haddaan soomanay haddaan afuray haddaan ramadaan ku jiray haddaan ka baxnay haddaan ciidto aan faraxsanaya haddii kalaba dadoon cibaadadu ilaahay raalligelintiisa iyo baryadiisa iyo ku-xidhnaantiisu ay lafdhabar noloshooda u tahay bay intaasoo dhan ay astaan iyo tilmaan u tahay ilahay kuwii toosnaad allah inaga dhigo kuwii axkaamta iyo waajibaadka saaran gutana allah inaga dhigo كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته